furitaanka shirka madaxda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda soomaaliya oo muddo la sugayay ayaa maantay ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug inkastoo madaxda dowlad goboleedyada ay kolkii hore ku kala aragti duwanaayeen qodobada qaarkood oo dib u dhigay furitaanka shirka haddana wada hadal dheer kadib waxaa lagu guulaystay in xal laga gaaro qodobadii laysku maandhaafsaanaa waxaana shirka maantay furitaankiisa ka qayb galay madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug oo martigelinaysa shirka mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ayaa dhammaan ahaa kuwa madasha xaadir ku ahaa waxaana sidoo kale jiray mas-uuliyiin kale oo ka socotay dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka oo ka qayb galay furitaanka shirka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo furitaanka shirka hadal ka jeediyey ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiintii ka qayb gashay furitaanka shirka wadatashiga hogaamiyaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda soomaaliya shirka ayaa lagu wadaa in uu socon doono muddo saddex cisho ah waxaana inta uu socdo looga hadli doonaa qodobo ay ka mid yihiin qabsoomidda doorasho ku dhacda wakhtigeeda iyo is-afgarad laga gaara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe ee soomaaliya xaalka amni ee magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey mana jirin isu soco dadka iyo gaadiidka waxaa sidoo kale xirnaa goobihii ganacsiga ee ku yaalay bartamaha magaalada dhuusamareeb mana jirin dhaqdhaqaaq safar iyo gaadiid oo maantay soo dhex maray magaalada dhuusamareeb ama ka baxay diwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb